sar u kac baahsan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyey kalluunka ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya kiilada malaayiga ayaa markii hore laga iibin jiray hal doolar i bar ilaa iyo laba doolar halka uu haatan qiimihiisa uu marayo lix doolar waa kuwaan qaar ka mid a ganacsada iibisa kalluunka oo ka hadlaya sababaha keenay sar u kacsiya ملاملا والجلابان ما ملاملا عن تركيز بتاعنا نوجين اسمعنا ملاي العطر نوجين ما حتى ملاي جينا ملاملا عنا مفيرنا ملاي ما انتو حد قدوا له دور يومبي يومبي له دور قدوا جارك شل دور قدوا malaay وكذا دولة تتواكي دولة كعدي اللي الحين ملاي لواي الوجراء ان شاء الله الهي اللي كسبه ملاي وما انت بلابتو في ملاي له دور على الابر على العلا هذا عليا حلو عواد يلك بلنتك عبساي هو cawaaya khaamuusaa jiraa oo badda ku jiro haweenkii arkay maljiifka dhacanta dabeesta cawsala noge ilaahay keeni waay khad ilaahay keeni waay malay maanta waxaa lageliyaa lix dool yumbi yumbiya lix dool lageliyaa jaanarka shan dool aa lageliyaa hadii intaasoo sana jiro todoba cunug ilmaanka ilaa dhalwaa waa ku noolaa waa kusoo kor suuqa dhalinyara kusoo kusoo galay oo malaay oo sarkacmo qaali zaaid la qabo waa jirtaa kiilo sideed dool uu tagaa yumbiga waaye faanta sideed dooloo tagaa waa kasoo raqiisa malaayi hilibka oo cunaa duglaashiisa ee burtiinkiisa faa'iidintiisa iyo malaayi uu fiican yahay caalam inaana ogyahay ilan waxaa loo ogyahay malaayi ninka hadda cuno dhiigsa kor aa ku kacli ma ladhahayo dhiiggaa ku kacli ma ladhahayo kufaankaay yaa waxaasna waa bisinaa malaayi dhowr nooc ayaan meeshaan malaayi saafiyaa taallaa adiga todoba bilac ma socda todoba bilac ma intaa ku jiro todoba bilac
si kastaba ganacsida iibisa kalluunka ayaa ah kuwa si joogta ah u keena suuqyada kalluunka ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya